أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaala qodobada warka duurnimo ugu doorka roon diyaaradaha cadowga ayaa xalay dad shacbaha ku hasuuqay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan xarun sirdoon oo si wada jir ah ay uga howlgalayaan maamulada shaaldirarada ah ee puntland iyo somalilan ayaa laga furay magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya howlgal khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sarkaal cabasho ka muujiyey mushaar la'aan baahsan oo soo wajahday ayaa lagu xiray xabsi ku yaala magaalada garowe oo xarun ah maamulka gaalaraaca ee puntland wilaayada islaamiga baay ayaa diyo u kala qaaday laba beel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi munaasabad lagu daahfurayay isbitaal cusub ayaa ka dhacday degmada celcadde ee wilaayada islaamiga gedo diyaargarow ku aadana munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa degmooyin iyo deegaano ka mid ah wilaayada islaamiga galgaduud ardayda machadka alfajri ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe bulshada ku dhaqan degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaanta cusub ee mu'asasada alkataib ay bahisay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay sideedda bisha dulxija kun afar boqol afartan iyo toddoba qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan diyaaradaha cadowga allah ayaa xalay dad shacbaha ku xasuuqay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan saadiq muumin ayaa warbixinta warkan haya diyaaradaha cadowga ayaa habeenkii xalay ahaa duqeyn arxan darraa u geystay dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan diyaaradaha cadowga allah ayaa duqeyntan ku burburiyey guri ay deganaayeen dad shacab ah taasi oo sidoo kale sababtay dhimasho iyo dhaawac tiro dad shacab ah oo gurigaas ku noolaa xilliga duqeyntana hordayey waxaana halkaasi ku shahiiday cabdi axmed xasan oo ahaa aabaha qoyska iyo xafse cabdi axmed oo ahayd gabar shan iyo toban jir ah oo aabaheed la shahiiday sidoo kale waxaa halkaasi ku dhaawacmay hooyo nadiifo ibraahim salaad iyo wiilkeeda oo saddex iyo toban jir ah laguna magacaabo cabdiraxmaan cabdi axmed waxaana gebi ahaanba burburay gurigii ay ku noolaayeen qoyskaasi cadowgu soo weeraray waxaana sidoo kale halkaasi ku baaba'ay tiro xoolo ah oo qoyska cadowga xasuuqay ay lahaayeen qaar ka mid a ehelada dadka cadowga xasuuqay oo aynu ku kulannay goobta ay wax ka dhaceen ayaa inooga warramay sida ay wax u dhaceen halkaanoo jiifi ninka dhintay halkaanoo jiifi Eh, ma aragtay wiilkana intaas jiifi oo dhaawaca ah altaalka wuxuu ka yimiday eh, eh, ba- waa kii bari waa qooyaadaas ka yimid gurigaas walahi la qooy- waxay ahayn barse iyo qol ay ahaayeen qolka xataa ilmaha jiifi habartood iyo hooyada ku jiray gabarna gool waa ku dhimatay iidane oo ma aragtay ilmahaba u weyneed cadow ilaahayaana soo weeraray marka waa kanaa dhiigga waa kanaa gabarta oo ku dhacay maaragtay dhaawaceeda gabarta kaloo dhimatay waa ka dhaawacaas waa kaas eh, maaragtay siyarigaas ay ku jirto Eh, ilmihii halkaan ay wada jiifeen hooyadoo dhaawacay ahayd waa kanaa eh, maaragtay waxaan maaragtay waa dhiiggii ilmaha ee gabadha ka baxay waa ka dhiigga waa kana kan koole waa kan waa kana joodariga joodarigii ku jiiftay waa kanaa saanaas u yaallaa oo waxaas dhiig waaye ilaahay amarkiisa waaye marka waa kana meesha ilmihii meeshaan jeen habartood meeshaan ay jiftay idan ay ku dhaawacantay wejigaasaa dhaawacaas ka gaaray meeshaan jukalaa ka gaartay marka iyada hadda marka waa aaday u dhiban tahay waa iska tacbaan marka canugaa nuugay oo yar ilmaheeda yaryar ay ahaayeen alxamdulilah waa kana guriga saanaas u wada jijabsan yahay waa waxaan hubkii lagu soo tuuriyo sacaduu ku soo tuuriyo saan aan yeeli waa dad muslimiin ah iska nahay muslimnimada ayaan maaragtay aan u nugula dagaalama ogey wax kaloo hadda oo oo nugula haysto hadda un halleeyo hayna ma jiraan marka diintaasa un maaragtay inuu ku dhaqannaa diinta darteeda un maaragtay nugula diidoo haya dhiiggii ka baxay waaye waxaas lamiyirigaas waxaas dhiig waaye waxaas oo saas uga baxay ilmahaas saasay maaragtay wax ku dhaceen waran bal sababta nin dadkan loo laayay maxay tahay wax loo laayay oo hadda oo maaragtay oon anaga ognahay ma jirto waa ninkaan shibila iska ahay oo iska shaqaysanaya ilmo yaraa iskala shaqaysanaya waxaba yaraatay hadda oo saleeye marda hadda shabaabka nima xataa laguma soo gelaayo marka waa kasaana la yeela waa ninkaas saasaa loo galay alxamdulilah dhibaatadanan idin geystay dhibaatadaanaas noo geystay ilmihii waa wada jijiifaan dhawaacada waa naxaysan yihiin naxdintaa ka dar oo daradiisa wax dadkaan lagu sheeganaa male adiga waa un maaragtay diinkan ama maaragtay bandhkan uu haayo bis ah oo la diidan yahay cadowgaas diidan yahay marka ilaahay maadaama ha naga- ninkaan shacab u ahay uusan maamul shaqa ku lahayn shacabkaas aad iska shaqaysanaya oo cilmihiis shaqaysanaya oo iska xamaali aad iska ahay nin mas wax ma aragtay oo hadda meel loo soo galaho oo laleeyahay ninkaas shabaabaas ay lalana ma jirto marka shibil aad iska ahay oo cilmihiis aad iska xamaalinay cilmihiisina waa sumaqado ilaahay ha u garab gala suu hamaa shabaabka ka baxay ilaahay ha u garab gala anaguna marka intaasna ilaahay yaa un ogaay sabir iyo maamul lahayn.
ay sabar imaan allah naga siiyo dhibaatadana cadowga idin geysta cadow aan noo geysto cadow aan noo geysto cadow allah noo geysto cadow allah
Waa mahadsantahay.
geysto waagaa waa mahadsantahay erigana ma
erig waa aadina laakiin hanaga hanagu idin dheh yarkan waa walaalkay camdalb axmed xasan aliira gabadhan gabadh ade- adeerku ah waaye Een, gacanka xaq daran ayaa dishay xali oo aabaheed anigana adeerkeed ayaan ahay adeerkeed aabaheed lishanahay haa curudka waa curudka waa gabadha curud sababta ninkaa loo dili waa un muslim waxaa u tahay loo dili maan isaga ma lagu dilin muslim necibli loo dili bis waxuu galabsaday male nin oo wuxuu ahay xoogiisa iskii shaqaysanay gacanka xaq darnaa saan yeesh nin oo wuxuu ahay xoogiisa iskii shaqaysanaya muslim ma dulminaynin gacanka xaq darnaa xali saan yeesh dhanka kale ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ayaa xusay aqoonta u lahaa aabbaha qoyska oo cadowgu dhibaateeyey kullu nafsin daa'iqatu lmowt sida indhahayna wada hayaano xalii waxaa ka dhacay guriga naga dambeeya ee ku yaala degmada boqaa qable duqeyn cadowtooyo ee ay geysteen cadowga islaamka ee gurigan waxaa ku noolaa nin shacab ah oo ah dadka degan degmada boqaa qable nin la wada yaqaana cabdimudalib axmed oo dantiisa raacdaysto oo dadka shacabka beledka ku nool ka mid ah reerkiisaas ayuu dhaqanay xoogsata ayuu ahaa xamaalata ayuu ahaa Ee, kolba xali saqdii dhexe ayaa diyaaradaha cadowga iyo gantaal ay maaragtay la beegsadeen asiga iyo qoyskiisii uu guriga joogo halkaasi waxaa ka dhacday khasaare naf iyo maalba leh Ee, asigii iyo gabar uu dhalay oo shan iyo toban jir ahayd barta ayay ku shahiideen ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ka aqbalo sidoo kale meesha waxaa ku dhaawacmay wiil oo asiga dhalay imaamadii reerka iyo xoolo kale oo ari ahaa meesha ayay ku baaba'een sida idiin muuqato guriga waa qol iyo barso keliya sababta marka cabdimudalib loo beegsaday ee dadka magaalada joogo iyo qof waliba oo loo sheego waa qariib xaqiiqatan meesha waxaa ka muuqato waxyaabaha cadowga ay doonayaan ma ahan een, al-shabaab iyo fulaan ma ahan al-shabaab furmuhu joogaa mogtahay macruuf waaye marka qadiyadaas xalay inta ka dhacday ee, wiilka lug ayuu kasii jabnaa haddana dhibkii ayaa kusii dhacay bifadlilaahi wamanihi waxaa ilaahay kun iyo kow jeer aan kaga mahadcelinaynaa guriga asiga waxaa ku nooleed ee, ilmo yaryar oo ilaa ay shan iyo lix kala gaaraya ilaahay tabaaraka wataala intaas asiga iyo gabadha ayuu ku doortay inta kale tabaaraka tabaaraka wataala u badbaadiyey Ee, anigoo ka faaidaysanaya furtaalka waxaan kaga tacsiinayaa ehelkii iyo qaraawadii oo ka tegey ilaahay sabar imaan hanaga siiyo diyaaradaha cadowga allah sidaan oo kale duqayman dad shacab ah lagu xasuuqay waxay dhowr mar ka geysteen wilaayaadka islaamiga ah si qalqal ay u geliyeen nabadda ay haystaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah waad mahadsantahay saadaq xarun sirdoon oo si wada jir ah ay uga howlgalayaan maamulada ridada puntland iyo somalilan ayaa laga furay magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkan haya
mid ka mid a warbaahinada u janjeera dhanka yuhuudda laguna magacaabo middle east 24 ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahiyey war sheegaya in xarun amni oo ay si wadajir ah u samaysteen labada maamul ee ashahadaladirirka somalilan iyo puntland xaruntan cusub ayay warbixintu sheegtay in labada maamul iskaashi ahaan u adeegsan doonaan difaaca marinada maraakiibta ee badda cas iyadoo warbaahinada qaar tibaaxeen in xaruntani ay isku xirayso sirdoonka labada dhinac sida ay sheegeen ilawareedyo maxalli ah xarunta ayaa markii u horeysay lagu daafuray magaalada hargeysa waxaana la sheegay in ay si gaar ah diiradda u saari doonto sugidda amniga badda burcadbadeeda iyo waxa loogu yeero argagixisada ilaa iyo hadda labada maamul midkoodna kama usan hadal xarunta sirdoon ee ay wadajirka u samaysteen taasoo daafurkeedu uu ku soo aaday xilli dowladda saliibeedda ah maraykanka ay galaangal xoogan oo amni la leedahay puntland iyo somalilan maamulka sahyooniyadda yuhuudda oo isna gumaysi hor leh la damacsan soomaaliya ayaa haatan sii xoojiyay dhaqdhaqaaqiisa gobolada waqooyi wuxuuna magaalada berbere ka wadaa dhismaha saldhigyo militari oo uu doonayo in uu soo dejiyo ciidamadiisa mahadsanid rabbaani howlgal khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu xalay ka fuliyeen gudaha degmada marka ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo laba ka mid yihiin nisa halka midka kalena oo ka tirsanaa kuwa militariga ah sidoo kale mujaahidiinta waxa ay madaafiic ku garaaceen xalay xeradaha murtadiinta degmada janaale waxayna madaafiicdaasi ku dhaceen gudaha xerada sarkaal cabasho ka muujiyey mushaar la-aan baahsan oo la soo diristay ayaa lagu xiray xabsi ku yaala magaalada garwe oo xarun u ah maamulka gaalaraaca puntland xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa faahfaahinaya warbixintan maamulka riddada ah ee uu hogaamiyo saciid deni ayaa xabsiga dhigay sargaal ka tirsan maleeshiyaadka maamulkaas kadib markii uu ka cawday mushaar la-aan soo wajahday sargaalkan oo magaciisa lagu sheegay gaashaanle cabdiraxmaan cabdirasaaq weyrax ayaa la soo warinayaa in lagu xiray xerada konton iyo afaraad ee ku taala garawe halkaas oo looga yeeray kadibna xabsiga lagu geliyey eheladiisu waxay sheegeen in sargaalkan lagu amray inuu tago xerada konton iyo afaraad markii uu goobta tegayna lagu soo wargeliyey in halkaasi xabsi ciidan lagu geliyey saraakiil ka eg dhowaa sargaalka la xiray ayaa sheegay in xariga laga soo amray madaxtooyada looga arrimiyo maamulka puntland walow aysan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay maamulkaas oo ku aadan xariga sargaalkaasi xariga sargaalkan ayaa ku soo beegmaya markii maalmo ka hor uu ka cawday mushaar la-aan baahsan oo soo wajahday isaga iyo saraakiisha iyo maleeshiyaad kale oo ku sugan xerada lagu xabisay wuxuu sheegay in muddo laba sana aysan wax mushaara ka helin maamulka riddada ee puntland waxaa intaa dheeri ah buu yidhi inay jirto dayacad dhanka caafimaadka ah oo haysata maleeshiyaadka maamulkaas saraakiil ka tirsan xeradiisa ayuu sheegay inay dhowaan xaalado caafimaad darro ugu geeriyoodeen magaalada garawe kadib markii laga soo saaray buu yidhi cisbitaalka sababa ku aadan dhaqaale xumo haysatay wilaayada islaamiga baaya ayaa diyo u kala qaaday laba ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa haya warbixinta warkan waxay ahayd munaasabad ay diyo ku kala qaadanayeen beelaha geeladley ee juuraan oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay taasoo dhowaan ka dhacday deegaanka cadaadgari hoosaga degmada diinsoor waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada diinsoor iyo waxgaradka labada dhinac muddo hadda laga joogo dhowr bilood ka hor ayaa waxaa deegaan u dhow diinsoor lagu dilay nuuro wiirow xasan oo u dhashay beesha ajuuraan iyadoo dilka uu u geystay nin u dhashay beesha geeladle waxaa geelii diyada ahaa ku kala wareegay malaaq iftiin ibraahim malaaqa beesha geeladle ee degmada diinsoor iyadoo geeladiyada lagu wareejiyey ugaas cabdulqaadir qooshow ugaaska beesha ajuuraan ee wilaayada islaamiga ah ee baay diidiya oo langdhaninka hirn boqolneef elee xukumi kolley tumi saddex mar amood markii hayti boqolkaba diyaarahayen marka markana ku reebo sagaal oo cilad liignagi markana ku reebo boqolkaba diyaarahayen haddan hadda wakhti haadarkan mayka wareejiyohaya geeka ete taarigda kow ete maalintana asning ete ugaaska reer ajuuraan ugaas gooshow ya may hadda wakhti haadarkan hadda oo la wareegay sagaalun iyo kow neef gaal eh sagaalka dhammagna insha allaahu muddo gaaban oo meel raay isu toddobaad iyo ku dhatan ah yaa anii ku dhiibnaka ballangni marka insha allaahu ilaahay amniga sagraarka ninsuga kitaabka iyo shareecada ilaahay ina meel raay isa ilaahay hanin joogda hanin kaweela gaaladana ilaahay hanoo jibi warkiina meelaan ku behewa jazaakumullahu khayr walaalkaana ka wareejiye geelaas ugaas gaalaas oo sagaallo iyo kowka neefa ana kii wareeji ma oo la wareegne anigoo ah ugaaskii baasha reer ajuuraan waxaan maanta kala wareegi maanta ay taariikhdu tahay bishii labaiyo tobanaad kow kun afar boqol afartan toddoba waxaan walaalka aftiin waas aftiin kala wareegay sagaashan iyo kow neef oo geel ah dii camdi ahaan kala wareegay inta dhimmagna insha allahu tacaalaa sagaalka dhimmagna muddo waxaan ku ballan toddobaad in lagu keeno insha allahu tacala iyadoo dhiblaan eh intaasaan ku ballangnay diidii sagaashan iyo kow neefna waa kala wareegay insha allah anna waxaan hadda ku wareejinayaa samadoonka baasha ayaan hadda ku wareejinayaa magaciisa kale cabdiqaadir cabdiqaadir aadan xasan oo samadoonkii beesha oo ah insha allah asana wuxuu ku wareejin doonaa haddii ilaahay diimo weligu demkii oo asaga nala joogo assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu cabdiqaadir insha allahu tacaala geelaas ma igala wareegta adaan kugu wareeji anigana bismillahi sagaashan iyo kow malaaqiinta ogaasaftiin oo beesha reer geelle ay ka soo baxday oo isku wareeji malaaqoyshow waa kaala wareegay sagaashan iyo kow oo sagaalna ayay dhima tahay toddobaadna muddo liigu qabtay dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale deegaan iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay waxaa uga dhacay munaasabada noocan oo diya ay ku kala qaadanayeen qabaa'ilada dega wilaayada islaamiga ah ee baay
munaasabad lagu daafurayey xarun cusub oo caafimaad ayaa ka dhacday degmada celcadde ee wilaayada islaamiga gedo sida uu ku waramayo casaam carafaad
xafladan oo si heersaraa loo soo agaasmay waxay ahayd xaflad nooceeda oo kale horay oga dhicin wilaayadda gedo waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin nabadoonno dhakhaatiir waalidiin iyo marti sharaf kale oo ka soo qaybgalay xafladda ujeedka munaasabadda ayaa ahayd furitaanka isbitaalka guud ee wilaayadda ka furtay degmada ceelcadde waxaana sidoo kale furitaanka isbitaalka qayb weyn ka qaatay bulshada ku nool degmada ceelcadde iyo deegaanada ku dhow isbitaalkan oo loogu magacdaray ceelcadde general hosbital ayaa ah isbitaal qaban doona dhammaan adeegyada caafimaadka arrintaas ayaa ah mid si weyn ay u soo dhoweeyeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada ceelcadde nabadoon cali macalin aadan cali xiish nabadoonka beesha reer yuusuf oo munaasabadda ka hadlay ayaa bulshada reer calcadda u baaqay inay iska kaashadaan wixii ka dhiman ee ku aadan isbitaalka islamarkaana ay ka wada shaqeeyaan wax weliba oo horumar ah waxaa ilaahay nasiib nooga dhigay haddaan reer calcadda nahay maqarkii wilaayada gobolka godo baa ilaahay annaga nasiib noo siiyey tana nimcada iyada isaakaya ka mid tahay arrintaas wixii dhiman haddaan bulshada reer calcadda nahay wixii dhimanna aan iska kaashanno wixii nagu aadan aan qaybtanada ka qaadanno aan gacan furan aan ku soo dhaweyno gacamo furan aan ku soo dhaweyno dalka iyo diinta iyo dadka gaalo ayaa nagu soo duulay gaalada allah naga qabto muwaafaqo allahna siiyo nabadgelye haddaan la helin cabdifataax maxamed cabdille oo ka mid ah waxgaradka degmada ceelcadde ayaa dhankiisa kelimad munaasabadda ka jeediyey waan soo kabanaynaa hadda meeshii aan gaarnay iyo meel kasii fiican inaan gaarna aragnaa oo maxay oga fiicnaanay meeshii diin bay leedahay tanu waad u diin laho diin ku socoto meeshaan dhulkaad arkaysaan oo isbitaalkan hadda laga dhisay oo laga dhisay iskuulaadkan iyadoon waxba jirin baan qabanna odayaasha qabtay wax yar baa ka nool hadda dan caamaha loo qabta dantii caamka iyadoo maalinkaas loo qabanayay soddon sano ka horo maanta la isticmaalayaa tu caamahana waa lagu soo qabtaa midka xagga hosbitaalka weyn ku yaalo doctor sheekh cismaan oo ah dhakhtar muddo dheer ku jiray arrimaha caafimaadka ayaa sheegay in isbitaalkan dhismihiisa la bilaabay wakhti abaar ah oo xilligu adag yahay maantana lasoo gabagabeeyey wuxuuna xusay in arrintaasi ay mudan tahay in allah looga mahad celiyo isagoona ka sheekeeyey arrimo muhiim ah oo caafimaadka la xiriira maanta waan arkaynaa guriga quruxda badan iyadoo abaar la jooga lasoo bilaabay noo dhammaaday maanta la raba khitaamkeedii loo fadhiyo oo ma arkaysa xafladiisii loo fadhiyo waa faa'iido weyn ilaahay lagu shukriyo alxamdu lilaah waxaa dhammaan jirtay meeshaan iyo baar dheere iyo meel walbo intaasoo dadaha ku dhammaan jirtay waxaa sidoo kale munaasabadda intii socotay ka hadlay nabadoonka beesha reer garaad nabadoon maxamuud maxamed waxa uu sheegay in isbitaalka la dhammaystiray dhismihiisa iyo adeegyadiisa caafimaadka wuxuuna bulshada u baaqay inay gacanta isqabsadaan oo si wadajir ha u wada shaqeeyaan maanta waa arkaysaan isbitaalkii qaybihii hadda dictoorka uu ka sheekeynayo o dhan baa ku diyaarsan oo indhihiina aad ku aragtaan hadday tahay qaybtii amarjansiga hadday tahay qaybtii bukaanka xafiisyadii qaybtii daawada wax yar baa naga dhiman xarakadana waxaan ka codsaynaa sidii ay maaragtay dadaalkaas u bixisay wixii naga dhiman inay noo dhammaasho tirto waa baahi aan aad u tabaynay bay ahayd inay noo dhammaasho tirto waa ka codsanaynaa si kastaba furitaanka isbitaalka laga hirgeliyey degmada ceelcadde ayaa ku su-aadaya xilli isbitaal weyn oo loo dhammaystiray adeegyada caafimaadka laga hirgeliyey deegaanka tulobarwaaqo waana qayb ka mid ah horumarada la taaban karo ay ku tillaabsatay wilaayadda islaamiga ah ee gedo
diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa degmooyinka deegaana ka mid ah wilaayada islaamiga galgaduud walaalka marwaan maxmed ayaa warbixinta warkani haya maalmahan tobanka ah ee barakaysan ee bisha dulxaja oo ka mid ah maalmaha ugu fadliga badan sanadka islaamka kuwaasoo allah subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay kitaabkiisa kariimka ah islamarkaana ah maalmo ay muslimiintu ku dadaalaan cibaadada khayrka iyo camalka wanaagsan ayaa guud ahaan deegaanada muslimiinta laga dareemayaa diyaargaroow xoogan oo ku aadan munaasabadda weyn ee ciidul adxaa guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo la xiriira soo dhoweynta ciidda iyadoo bulshada qaybaheeda kala duwan ay gudagaleen qabanqaabooyin la xiriira bilicda magaalooyinka dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo diyaargarowga munaasabadda ciidul adxaa xaaladda ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa suuqyada xilligan waxay tilmaameen in suuqa magaaladu uu haatan muujinayo dhaqdhaqaaq sii kordhaya iyadoo bulshada ay bilaabeen diyaargarowga munaasabadda ciidda iyo baahiyaha la xiriira waxaan joognaa degmada ceelbuur waxaan aragnaa diyaargarow loo diyaargaroobayo ciidda ilaahi subxaana wa tacaalaa diyaargarowgeeda iyo soo dhoweyntii ilaahi subxaana wa tacaala ahay u dhowaashihii loo dhowaanayey waxaan aragnaa magaalada oo bilicdeeda boqolkiiba boqol aad wax badan looga bedelay waxaan aragnaa dukaanta suuqa hadhihin in aad iyo aada loo diyaargaroobayo dukaamaysiga kadaalika aad iyo aaday dadka u dukaamaysanayaan ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh magaalada aad baa loo hagaajiyey wax badanaa laga bedelay ciidiyii hore waxaad u qabtaa wax badan inay ka bedelan tahay boqolkiiba boqol ilaahi subxaana wa tacaala ayaa mahadda iska leh diyaargarowga wakhtiga hadda la bilaabay bisha kowdeeda weli diyaargarow la bilaabo ma aanan arag waa wax weli noo dhinay in la bilaabo bisha kowdeeda ilaa maalinka sagaalaad inta ka dhexaysa in shaqa la wado diyaargarowga weli ma aanan arag waa howl nagu cusub nagu soo siyaada hadda insha allahu tacaala anigoo ka mid ah ganacsatada degmada ceelbuur haddii aan ka hadlo ganacsiga hadda qaababkiisa iyo nidaamka hadda u socdaan maasha allah ciid ciidul adxaa oo hadda munaasabadaheyda aan ku jirno ayaan hadda ku dhex jirnaa hadda ummaddu dharkaoo kale hadda waa socdaa waa la iibsanayaa ummaddu si fiicanay hadda u ganacsee si wanaagsanaan kusoo dhaweynaynaa arigii odxiyada waa noo diyaar dharkeennii waa noo diyaar ummaddu waa naga gadanee annagu ninka la yidhaha khayrkaas iyo nidaamkaas aan insha allahu tacaala inaan gudanaan ku tala jirnaa
waxaan ka mid ahay ganacsatada degmada ceelbuur waxaan ku jiraa diyaargarowgii ugu dambeeyey ee maalmihii ciidul adxa lagu soo dhaweynayay maalmahan ganacsiga magaalada saa-id si fiican oo kala socdaa hadday xarqaanada taatolmada iyo hawaay dharka la kala iibsanayo alaabaha agabka xalwada iyo buskudka waxyaabahaas dhan waxawaaye waa isku aadan tahay magaalada bilicdeeda waxawaaye si aad waxawaaye maamulka islaamiga oo sigana waxawaaye kor ugu qaaday sida nadaafada oo kaletood iyo waxawaaye waxyaabihii lagu qurxinayo loogu diyaargaroobayay ciidan waxaan u maraynaya inay nooga bedelnaa doonto iidihii horeo na soo maray waxaan ka mid ahay ganacsatada degmada ceelbuur anoo soo dhoweynaya iidda ciidul mubaarak ilaahay subxaana watacaala ayaa na makaniyey makaankan nasriga aan ku haysano oon ku joogno dhiigga shahaadada alxamdulilah ilaahay ayaa ku mahadsan iiddana waan soo dhoweynaynaa si fiican ayaa ganacsigu u kala socdaa sidii dharka tolmadiisa sidii dharka gadashadiisa si fiican ayay magaaladu u shidan tahay leerar ayaa lagu soo xiray ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan iyo nasriga aan haysano iyo nabadda aan haysano oo ilaahay subxaana watacaala mujaahidiintas madaxooda aan ku joogno guud ahaan wilaayada galgaduud waxaa si cad looga dareemayaa diyaargarow kala duwan oo la xiriira soo dhoweynta maalmaha farxadda iyo kheyrka xambaarsan iyadoo bulshada qeybaheeda kala duwan ay muujinayaan firfircooni ku saabsan bilicda magaalooyinka dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo isu diyaarinta munaasabadan qiimaha weyn ku leh quluubta muslimiinta waad mahadsantahay marwaan ardayda macahadka alfajri ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayadda islaamiga jubbada dhexe faahfaahinta warkan waxaa haya cismaan axmed duubow macadka alfajri oo ka mid ah macaahidda ka furan magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dhowaan waxa uu sameeyey bandhig cilmiyeed taas oo lagu sameynayay gudaha macadka waxaana kasoo qayb galay culimo maamulka macalimiinta iyo ardayda waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa waalidiinta muddadii uu socday bandhigaha ay sameynayeen ardayda macadka alfajri waxa ay soo bandhigeen culuum kala duwan oo ay ku qaateen muddadii uu furnaa macadka
وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه وروي عن الشافعي أنه قال هذا الحديث سلس العلم وذلك أن كذب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه والشمس qoraxday والqمر day bixsbaan xisaab ayay ku socdaan والnajmu xidigii والshajaru geedii isjudaani alle ayay u sujuudaan والsamaa samada rafacahaa alle wuu kor yeelay ووadaca almiisaana miisaan ayuu dejiyey alaa tadaw inaydan ku xadbin daraaddeed filmiisaani miisaanka waaqiimuu toosiya alwadna miisaanka bilqisdi cadaalad ku toosiya walaa tuxsiru lmiisaana miisaanka nusqaaminina noqo qof hankiisa sareeyo إن الهموم بقدر الهمم على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم imaamkii weynaa ee shaafici ayaa iska dareemay faanxumo markaas ayuu shiikhiisii wakiic ibnu jarax u sheegay shiikhiisii wakiicayaa talo dhaxalgalasiiye oo ahayd iska ilaali macaasida cilmiguna waa nuur nuurka allana lama siiyo qof allaha caasinaya imaamu shaaficina waa kii lahaa shakawtu ilaa wakiicin siwaa xifdii faarshidnii ilaa tarki lmacaasi waakhbaranii biana alcilma nuurun wanuuru llahi laa yuhdaa licaasi intaasi kadib maamulaha macadka alfajri ayaa ka warbixiyey muddada uu furan yahay macadka iyo waxyaabaha lagu barto معدك مقعيسة معد الفجر للعلوم الشرعية والتجريبية هذا وحو فرن يهي مدو سنة يبر مادوينك معدك لو دغتو sida magaca ka muuqata ba waxay isugu jiraan maadooyin diiniya oo kuwa u badana iyo maadooyin tajriibiya oo iyaguna lagu baranayo sanawaadka macadka uu ka kooban yahay xaaliyan waa saddex sano sidii lagu furay saddex sano markaa wuxuu u dhigmaa icdaadi dugsi dhexe dugsi hoose dhexe oo sharciya ayuu u dhigmaa kama marneen salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo iyagana si weyn u soo dhoweeyey waxbarashada macadka alfajri insha allahu tacaala dadaala dadaalkiina sii labalaaba ilaahay ha idinka abaalmariyo waxaan kaloon u mahad celinayaa waalidiinta ardadan dhashay wiilal iyo gabdhaba ayagana waan u mahad celinayaa dadaalkiina insha allahu tacaala ha gaawinina waxaan kaloon u mahad celinayaa ardayda wiilal iyo gabdhaba caqliga aad soo bandhigteen ee cilmiga ah insha allahu tacaala aad buu noo soo jiitay waan ku laabqabuubsanay haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka jubbada dhexe
ugu dambayntii bulshada ku dhaqan degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaamta cusub ee mu'asasada alkataib ay baahisay cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya bulshada ku dhaqan magaalada tiyoglow ayaa xalay goob fagaare ah ku daawaday xalqadii u dambeysay ee taxanaha wawaduulow tagfuruun kaas oo ka koobnaa lix xalqo si weynna ay uga faa'iidaysteen ummadda soomaaliyeed aflaamtan ayaa daaha ka qaaday kaalinta baaxadda leh ee kiniisadaha kiristaanku ku leeyihiin gaalaysiinta ummadda soomaaliyeed kuwaas oo garab ka helayay madaxda murtadiinta oo u suurageliyey in ajandahooda dhagaraysan ay ka fuliyaan magaalooyinka dalka bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee bokool gaar ahaan reer tiyeglow waxay si dhow ula socdeen baahinta xalaqaadkan iyagoona si weyn u danaynayay daawashadooda xalay ay ahayd habeenkii u dambeysay ee ay daawadeen xalqada lixaad ee taxanaha waawaduulow tagfuruun waxayna daawashada filimka kadib shucuurtooda ugu warameen idaacadda islaamiga ah ee al andalus bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbi wasalam ajmaciin maa bacd aflaanta horta mayma muujiyeena oo bannaanka dhakeena walbadan ummadda soomaaliyeedka qarsanaay ummadda mayba aragaasay dagaalka oo habada ah in badan wal aragaay wal dagaalamaayo laakiin ma jiray dagaal dagaalkaas garab socdo oo kirishtaamay inay lagwado ummadda muslimiinta ah oo haddana lin aragaana isku jari macrako wiin ah tan marka wayba wah milatariga garab socoto iyo jarti ummadda soomaaliyeed haddamay ogaadanaa ini lama macraka wadan oo ka socoto ama muslimiinta guud ahaanba tan oo milatariga iyo tan oo gaalaysiinta kirishtaamiinta lamadaba in isgarab socdaan kitaabka baybalka ee nilka dafa ahayo guryahan diyaaradahan iyo dabaabadaha amiin imaalan qayliyaha ini kitaabka baybalka laka dafa ahay iyo horta xaqiiqadaasa ogaanay caqiidadaas ahninbati dadka soomaaliyeed mayli gudboona inu kitaabkan aan gargaarno naf iyo maal aan ka gargaarno wowgand waliba ka fiirsanay filimkii oo mucasasada alkataayib hasaarti qaybtilihaad filinkaas oo ku koobanay lix qiibood qaybtilihaadan ka fiirsanay maasha allah filinkaas waliba hay filin oo dokumentary ah mucasasada alkataayib hasaarti hay eed iyadan wanaagsanay maasha allah oo ka tiyagloo ka fiirsani waliba filinkaas ninku bahay dhini horta waliba ku haay ama kaaga ku haay dhiniga kale aan waliba inku bahay aragti ahaantay ee filin oo macnaha lagu faa'iidi doono jiilka cusub ummado soomaaliyeed ku faa'iidi doonta gaalada dhagartiye iyo hagardaamada ummadda soomaaliyeed ka hayta oo dhini kastaba ha ku galaaw oo anhayna xabadda fikir kastaba haan adeegsati ummadda soomaaliyeed weliba arafaday hundurmeed ay ku kahoy gaalada dhini kastaba dagaalaha nooka qaadi dhinaca xabadda layma ee waxbarashadii hanooka qaadi waliba hanooka qaaday fikir kasta nin adeegsati unuun madan walibana ninku baahanya haddii aan una eno ummadii soomaalida hayti oo muslimiinta hayti intii un gaaladaas isku aragna oo fikirshe iyo hagardaamadiiyo dad hundura unan hayne isku ogaana yaa ummadda soomaaliyeed in sheege mujaahidiintana waliba yoona eed iyo eed ankama hadsanyiin haan oo liinku obsadahay soomaali hadda mujaahidiinta base intii ayin aragahayna waayo filinka qaybtis dhammaadka ee waliba ku aragnay ciidamo mujaahidiin e eed iyo eed in hubaysan gaadiidsho yo ku aragnay maasha allah alxamdulilah waliba lenaa yoowa soomaali ee gaalada kukaheebeysadahayta allah fadligii aflaamtan ayaa noqday kuwa hurdada ka toosiyey ummadda soomaaliyeed shaacana ka qaaday dhagaraha ku hoos duugan waxa loogu yeero hay-adaha samafalka iyo kuwa galada u qaabilsan waxbarashada kuwaas oo waddanka soomaaliya tan iyo gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga ku faafinayay diinta kirishtaanka iyadoo fulinta ajandahaasi usoo maraya madax ku-sheegida murtadiinta walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa nagayntaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madla insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh